samuu'eelkii labaad cutubka labaatan iyo afaraad oo haddana rabbiga cadhadiisii aad bay ugu kululaatay reer binu israa'iil oo daa'uud buu iyagii ku soo kiciyey oo wuxuu yidhi tag oo soo tiri reer israa'iil iyo reer yahuud ah markaasaa boqorkii ku yidhi yoo'aab oo ahaa sirkaarkii ciidanka oo isaga la joogay horay iyo dib oo dhex mar qabiilooyinka reer binu israa'iil oo dhan tan iyo daan iyo ilaa bi'ir sheebac oo dadka soo tiriya si aan u ogaado dadka tiradiisa markaasaa yoo'aab boqorkii ku yidhi rabbiga ilaahaaga ahu ha badiyo dadka oo inkastoo ay yihiinba ha ku daro boqol jibbaar oo indhahaagu boqorow sayidkaygiiyow taas ha arkeen laakiinse maxaad taas ugu faraxaysaa boqorow sayidkaygiiyow habase yeeshee boqorka hadalkiisii waa ka adkaaday hadalladii yoo'aab iyo saraakiishii ciidankaba markaasaa yoo'aab iyo saraakiishii ciidankuba boqorka hortiisii ka tageen inay dadkii soo tiriyaan oo waxay ka gudbeen webi urdun oo degeen carooceer oo ku taal xagga midigta oo magaalada ku dhex taal dooxadii gaad iyo tan iyo yacseer oo haddana waxay yimaadeen galicaad iyo ilaa dalkii taxtiim xodshii oo waxay yimaadeen daanyacaan iyo siidoon hareeraheeda oo waxay yimaadeen dhufayskii turos iyo magaalooyinkii reer xiwi iyo reer kancaan oo dhan oo waxay tageen xagga koonfureed oo dalka yahuuda ah ilaa bi'ir shabec haddaba markay dalkii oo dhan horay iyo dib u dhex mareen ayay yeruusalaam ku soo noqdeen sagaal bilood iyo labaatan maalmood dabadood markaasaa yoo'aab boqorkii siiyey tiradii dadka oo waxaa dalka israa'iil ku jiray siddeed boqol oo kun oo nin oo seefqaad ah oo xoog leh oo waxaa dalka yahuudahna ku jiray shan boqol oo kun oo nin oo daa'uudna qalbigiisii ayaa naxay markuu dadka tiriyey dabadeed markaasaa daa'uud rabbiga ku yidhi waxaan sameeyey aad baan ugu dembaabay haddaba rabbiyow waan ku baryaaye iga fogay dembigayga anoo addoonkaaga ah waayo nacasnimo weyn baan sameeyey oo markii daa'uud subxii toosay ayaa ereygii rabbigu u yimid nebigaad oo ahaa daa'uud wax arkihiisa oo wuxuu yidhi tag oo daa'uud la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa rabbigu wuxuu kugu leeyahay saddexdan waxyaalood baan ku siinayaa ee ka dooro mid aan kugu sameeyo sidaas daraaddeed gaad baa daa'uud u yimid oo intuu u warramay ayuu ku yidhi toddoba sannadood dalkaaga abaar ma kugu soo degtaa mase saddex bilood baad cadaawayaashaada ka cararaysaa iyagoo ku eryanaya mase saddex maalmood baa balaayo dalkaaga lagu soo dejiyaa haddaba tasho oo ka fiirsa jawaabta aan u celiyo kii isoo diray markaasaa daa'uud wuxuu gaad ku yidhi cidhiiri weyn baan ku jiraa haddaba rabbiga gacantiisa aan ku dhacno waayo naxariistiisu waa badan tahay laakiinse yaanan dad gacantiis ku dhicin saas aawadeed rabbigu balaayo ayuu ku soo dejiyey reer binu israa'iil taasoo timid subaxdii iyo ilaa wakhtigii loo qabtay oo ilaa daan iyo tan iyo bi'ir shabec waxaa dadkii ka dhintay toddobaatan kun oo nin markii malagii gacanta u fidiyey inuu baabbi'iyo yeruusalaam ayaa rabbigu balaayadii ka qoomamooday wuxuu ku yidhi malaggii dadka baabbi'inayay bes weeye haddaba gacanta soo celi oo malaggii rabbiguna wuxuu ag joogay meeshii haruurka lagu tumi jiray oo uu arownah kii reer yabuus lahaa markaasaa daa'uud wuxuu la hadlay rabbiga kolkuu arkay malaggii dadka laayay oo yidhi bal eeg waan dembaabay oo wax qalloocan baan sameeyey laakiinse idahanu maxay sameeyeen haddaba waan ku baryaaye gacantaadu ha ka gees noqoto aniga iyo reerka aabbahay oo gaadna maalintaas ayuu daa'uud u yimid oo ku yidhi tag oo rabbiga meel alla bari uga dhis meeshii haruurka lagu tumi jiray ee arownaahkii reer yebuus oo daa'uud baa ku tegey wixii uu gaad ku yidhi iyo sidii rabbigu ku amray oo arawnaah ayaa arkay boqorkii iyo addoommadiisii oo xaggiisa u soo socda markaasaa arawnah oo baxay oo boqorka hortiisii ayuu ku sujuuday wejigana dhulkuu saaray oo arawnah wuxuu yidhi boqorow sayidkaygiiyow maxaad iigu timid anoo addoonkaaga ah oo daa'uudna wuxuu yidhi waxaan kuugu imid inaan kaa iibsado meesha wax lagu tumo si aan rabbiga ugu dhiso meel allabari inay balaayadu dadka ka joogsato oo arawnahna wuxuu daa'uud ku yidhi boqorow sayidkaygiiyow qaado oo ilaah u bixi wax alla wixii kula wanaagsan bal eeg waa kuwan dibidii qurbaanka la gubo waana kuwan alaabtii wax lagu tumayey iyo alaabtii dibidu si ay qoryihii u noqdaan boqorow waxaan oo dhan anoo arawnah ah ayaan ku siinayaa oo arawnah wuxuu boqorkii ku yidhi rabbiga ilaahaaga ahu ha ku aqbalo markaasaa boqorkii wuxuu arawnah ku yidhi maya laakiinse sida runta ah qiimaan kaaga iibsanayaa oo rabbiga ilaahayga ahna qurbaanno la gubo ugu bixin maayo wax aanan waxba ka bixin haddaba daa'uud wuxuu meeshii wax lagu tumi jiray iyo dibidiiba ku iibsaday konton shaqel oo lacag ah markaasaa daa'uud halkaas rabbiga uga dhisay meel allabari oo wuxuu u bixiyey qurbaanno la gubo iyo qurbaanno nabaaddiino haddaba rabbigu waa aqbalay baryadii dalkii loo baryey oo balaayadiinna dalkii way ka joogsatay